الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa darsigii toban iyo shanaad waxaynu qaadanaynaa saxaabiga shan iyo tobnaad lilaahi ilaahay buu u ahaaday daruka labanu barbaarkaadu yaa zaydu zaydow lilaahi daruka yaa zaydu ilaahay buu u ahaaday daruka yaa zaydu ayu rajulin ninkii seebaad anta adigu alla maxaa ninta waa nin waxa weeye nin cajaa'ib ah waa taariikhdiisa lasoo wadaa marka markii dee laga yaabo qofka ilaahay wuxuu geliyey waa la yidhaha ayu rajulin anta war maxaad ahayd adigu ayu rajulin anta lilaahi darukana waa kelimo ay isticmaalaan waa gaaraynaaye carabtu marka ninkan waxaa la yidhahdaa zayd اlkhayr zayd اlkhayr baa la yidhahdaa lilaahi daruka yaa zaydu ayu rajuli ant muxamadu rasuulullahi baa yidhi sala اllahu alيyه wasalam annaasu dadku macaadinu weeye asallo dad qalinyaalku maxaa looga jeedaa dadku waa macaadin ama asallo khiyaaruhum kooda ugu khiyaarsanaa fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda khiyaaruhum weeye kan ugu khiyaarsan fi lislaam islaamnimada jaahiliga markii la joogay kii dhaamay kuwa kale khiyaar ahaa islaamnimada markuu qaatayna waa kasii fiican yahi waaye fa ilayka qaado fa ilayka qaado bimacnaa khud qaado suuratayni laba suuro laba muuqaal laba arrimood oo lisaxaabiyin saxaabi u ahaaday saxaabigaasoo jaliilin wanaagsan oo weyn labadaa arrimoodoo khadbad ay qortay uulaahumaa tooda hore waxaa qortay khadbad waxaa qortay oo xariiqday uulaahumaa tooda hore yaduljaahiliyati jaahiliyada gacanteedii mid waxaa la diiwaan geliyey xilligii jaahiliyada wa abdacdu waxaa soo saartay ukhraahumaa tan labaadna anaamilu lislaami islaamka xubnihiis anaamil islaamka farihiis iyo xubnihiis ayaa soo saardhay tan labaadna waa laba kale waa waana isku hal saxaabi daalika ninkaas kaas asaxaabiyu ee saxaabiga ah ee labadaas arrimood ay taariikhdiisa ku jiraan huwa ninkaasi zayd اlkhayli oo laam la akriya wey zayd اlkhayli marka laam baan akriyeynaa zayd اlkhayl waa zaydkii fardaha badnaa shan farasoo caanana waa lahaa baa leeyihi likahrati khaylihi farda badnaantiisaa zayd اlkhayl kamaa kaana sow ahaa yadcuuhu kay ugu yeeraan annaasu dadku fii jaahiliyatihi xilligii jaahiliyada zayd اlkhayl baa la dhihi jiray fardahaasoo loo tiirin jiray wa zayd اlkhayri oo ra ah waa ninkaasi waa zayd اlkhayr waa isku nin kamaa dacaahu rasuul sow nebigu ugu yeeray nebi alkariimu wanaagsanaa salى اllahu calayh wasalam bacda islaamih intuu islaamay ka bacdi ama suuraة اluulaa suurada hore fatarwiiha waxaa warinaysa oo warisa kutubladab kutubta adabka cilmuladab cilmiga adabka ama suugaanta taas baa warinaysa cilmul adab waaye adabka iyo sugaanta kutubtiisaa warinaysa fataquulu waxay leedahay kutubtaas xakaa wuxuu xikaayooday ashaybaaniyu shaybaani can shaykhi can shaykhin nin da-ah oo duq ah wuxuu ka sheegay oo min bani caamirin ah qaala wuxuu yidhi ninkaas asaabatnaa waxaana asiibtay sanatun abaar sanad oo mujdibatun abaara halkaas sanad baa haya ama sanad la-aan baa ka jidha ama sana haysa sana abaaraa nagu dhacday buu yidhi halaka fiihaa taasoo dhexdeeda oo halaagsameen azarcu abuurkii iyo wadarcu mawaashidii xoolihii darcigu candhada xoolaha ahayd laakiin hadda xoolihii baa looga jeedaa neefkii oo dhan baa baaba-ay wey almawaashi baa hadda looga jeeda beerihii iyo duunyadiiba waa israaceen faqaraja rajulu nin baa baxay oo minaa naga mida biciyaalihi caruurtiisa oo la baxay ila alxiirati meesha xiiro la yidhaahdo u baxay xiirana waa maga- madiinatun fi lciraaq bayna najaf meeshaa najaf la yidhaahdo iyo walkuufa ayay u dhaxaysaa wa tarakahum waa uga tegey markuu halkaa geeyey fiihaa xiiro uga tegey caruurtiisa iyo xaaskiisa wa qaala lahum wuxuu ku yidhi markuu ka dhaqaaqayey intadiruunii igu suga haa hunaa intadiruunii isuga hunaa koobtaan igu suga xataa acuuda ilaykum ilaa aan idiin soo noqonayo uma aqsama waa dhaartay anlaa yarjica ilayhim inuusan iyaga ku soo noqonayn ilaa idaa kasaba lahum inuu usoo shaqeeyo mooyaane maalan xoolo ow yamuuta inuu dhinto mooyaane laba mid baa iga sugtaa in lay waayo aan dhinto iyo inaan xoolo idiin keeno sanadkan abaarta iyo baahida iyo gaajada iyo dhibaatada dhacday imaa inaan xoolo soo shaqeeyo waa imaa inaan waxa weeyaan dhinto labadaas waxaan ahayn kusoo noqon mayo xoolahu raadinaya hadduu soo dhacaya hadduu rabo uma tasawada zaadan sahay buu sahay buu zaad qaatay tasawada waa sahay qaatay zaadan sahay wamashaa yowmuhu maalinkiisaasuu soconayay kullahu dhammaanta maalin dhammaystiran buu socday xataa idaa aqbala leylu habeenku markuu soo qaabilo maqhrib la gaaray wajada amaamahu hortiisa wuxuu ka helo ku arkay khibaa'an ayuu ku arkay khaymad khaymadde khaymad baan u naqaanaa waaye aqaladaas dadka miyigu dhistaan aqal soomaali haddaa dhahin soomaali keliya ma dhisato mogto ya innaga dhankeenu aqal soomaali buu ka yahay laakiin ummaddaa kale waa khay- khaymadaas wey alkhayma waaye buu arkay se u soconayey waa hameen wa bilqurbi meel u dhowna wuxuu ka helay min alkhibaa'i khaymadaas muhrun faras darmaan muqayadun laqabiray muqayadun laqabiray halkaan gurigan yaray ah faras baa ku ag xiran lagu xiray faqaala wuxuu yidhi haadaa kan ii muuqdaa awalulghaniima haniimatii u horreysay waa tan xoolo raadis buu ahaa moogta imaa inaan xoolo keeno wa imaa inaan dhinto soomau dhihin xoolihii koowaaba aan raadinaya kii u horreeyey waa kan buu yidhi horta kanaan ka bilaabayaa oo xoolihii saa wax arko u kaxaynaya wuxuu rabaa inuu xaggii geeyo dadkii baahnaa maa xoola u shaqaynaya si kale ah xoolo xoog iyo dhaca wax allaa lagu xeelo kanaa kow ka abayr watawajaha ilayhi faraskiiba usoo dhaqaaq farasku waa qaali wajacala wuxuu gudagalay yaxullu inuu furayo qaydahu dabarka xarigga ka furayo famaa in hamma ma uu damcinba birukuubihi inuu fuulo oo kor ugu boodo du- dushiisa xataa samica sawtan ilaa uu cod ka maqlay yunaadihi u dhawaaqaya markuu damcay ta xarigga ka furay inuu kor ugu boodo faraska ilaa fardaha rag aan baa garanaya qaylow maqla iyo cod hadalkaas soo yeeraya muxuu leeyahay khalli canhu waryahoy ka wareeg iska dah ka tag khalli canhu waryaha iskaga tag waqnum nafsaka naftaada faa'iidaysa maanta naftaada badbaadi haa waqnum nafsaka waqnam nafsaka naftaada yaa ku faa maanta naftaada inaad badbaadisaa faa'iida ku iyada qanimayso haddaa naftaada rabti fataraka waa iskaga tegay laa nin baa halkaa soo dhaartay ninkii baa halka lahaa faraska wuu iskaga tegayoo waa madaa waa iska socday habeenkii uu socodku ugu baxshay uma mashaa wuxuu sii socday sabcata ayaamin toddoba beri oo kale awal shalay keliyuu soo socday moogta toddoba kale uu dabada u qabtay xataa balaqa makaana ilaa uu meel ka gaaray makaankaasoo fii dhexdiisa ku sugan yahay muraaxun gole golahaasoo lil ibili geel u ahaaday gole geel gole geel ma taqaan gole geel ah, xero geel ah, ayuu ayuu arkay waaye gole iyo xero iyo waxa weeyaan een, ardaa iyo magacyadu xooluhu waa kala leeyihiin nidaam baa kala jira meel gole geela buu arka wa bijaanibihi golaha dhinaciisana waxaa ah khibaa'un buul waa be- waa khaymad kale cadiimu weyn waa guri weyn oo khaymada fiihi dhexdiisa waxaa ah qubbatun qubbad oo min adamin haragga idiintaa ka samaysa saasaa sida mudulayaashii wax loo taaga maarata qubbad baaba sida sinsiyeeriga qaarkiisa hore oo kale saa u yahay oo kale qubbad baa saa uga taagan haraga taasoo tushiiru ishaaraysa gurigaas qubbaddaas waxay ishaaraysaa ila tharaa'i hodantinimo iyo wan nicmati barwaaqo dee dadka meelaha marka la maraya waa la kala yaqaan guriga guriga lagu soo baxo sida uu yahay muuqaalkiisaa laga qiyaasanaya meel baaba-a iyo meel iska roon iyo guri cusub iyo reer aroosa iyo reer weligi jira iyo waa la kala garanayaa guryaha qubadda waxaa laga akhrisan karaa cidi lama hadline meesha meel barwaaqa taal inay tahay ninkaan xoolow raadinay iyo nicmo iyo hodantinimo qaabka gurigu u dhisan yahay faqaala rajulu fii nafsi isaga bas la sheekaysay wuxuu naftiisa ku yidhi laabudda waxaa looga maarmaana lihaadal maraaxi golahan min ibilin geel geel waa laga maarmaan saawaakan raadkiisii walaa budda lihaada alkhibaa'i gurigan buulkaana waxaa looga maarmaana min ahlin dad iskama dhisnee dad baa degan golahana geel baa ku xerooda taas isaga horta iskugu sheekeeyey uma nadara wuxuu fiiriyay fi lkhibaa'i gurigii khaymadda ahaa buu fiirshay wa kaanat ashamsu qoraxduna waxay ahayd tadnuug mid u dhowaatay min almaqiibi dhicid qoraxdu waa sii dhacaysaa baalkay dhigatay gurigii buu saa u fiirshay fawajada wuxuu ka helay sheekhan duq faaniyan dhammaaday fii wasadi guriga dhexdiisa nin duq ah oo shayb ah oo xoolay ka soofeen baa ku dhex jira fa jalasa khalfahu gadaashiisoo fadhiista lama hadlin guriga meesha gadaashiisa raartiisaad gudihiisana ah buu fadhiis walxaal duuquna odaygu laa yashcuru bihi usan dareemayn sharqantu iska dhowra moogta lama garan wamaa huwa ma ahayn ilaa qaliilun wax yar wax yar haddii la joogo xataa qaabati shamsu ilaa qoraxdii ka dhacday wa aqbala waxaa soo qaabilay faarisu nin faaris faras ku joog ah oo lam yura aan la arag qadu weligeed faarisun faarisu acdamo ka weyn minhu xaggiisa walaa ajsamu ka ka jir weyn nin wax ka muuqaal weyn iyo wax yaa ka weynan badan weli aan la arag ayaa soo muuqday soo qaabilay kaasoo qadimtadaa fuulay sahwata jawaadin faras dushiis kaasoo caali faras uu saaran yahay sahwat aljawaad waa maxa waa meesha fardaha marka qofku raacayo uu ku fadhiisto faras dhabarkii buu saaran yahay caalin sarreeya ninkaas baa halkaa ka soo muuqday wa xowlahu dhinacyadiisana isagoo faras buu saaran yahay waxaa dhinac ordaya cabdaani laba addoono yamshiyaani ka socda can yamiinihi xagga midig iyo wa shimaalihi xagga bidix wa macahu waxaa kaloo la socda naxwu miatin boqol oo min alibil geela faraskaasaa geela saa u hor socda boqol geelana waa daba socotaa waaye laba wiiloo addoomaana ninkan boq sayidkaabay dhinacyada ka ordayaan faraskiisa qiyaastii buu yidhi ma tirina boqol geelah baa meesha ordaysa amaamaha boqolka geela waxaa ugu horeeya faxlun baarqab kabiirun weyn geela mar haddii baarqabku meeshu aado loo kaxeeyo bas wey baarqabkaasaa loo wadaa geelaanna waa daba ordaya fa baraka alfaxlu qoorkii baarqabku waa fadhiis fa barakad xowluhu hareerihiisana waxaa fadhiisatay arumatay annuuqu halihi geelii geeliina waa soo daaqay maanta saas halmar u gabraday wahunaa halkaasuu qaala alfaarisu ninkii faaras ku joog ah wuxuu yidhi liaxadi cabdayhi labadii addoon midkoodba wuxuu ku yidhi ixlib oriya soolis haadihi middaan nin geela yaqaani wa ashaara ilaa naaqatin halbuu ishaaro samiinatin shilis oo cayilan geeliisoo kale yaqaan hal aada u buuran caanaha neefka haddee dhiig gale laga liso oo buuran waa caano wuxuu noqonayaan yaa awood leh neef caataa wax laga lisa maaha hashaan soo lis ba yidhi waski sheykha oray odayga ugeba yidhi caanaha markaa waraabi caanaha lis ugee ninkaa da-da waabi faxalaba minhaa waa soo lis xaggeeda xataa mala'al inaa weelka ilaahu soo buxiyey doobi miyaa dhahdaa wa wadacahu wuxuu caanihii agdhigay beyna yadayi sheykhi ninkii duqa ahaa agtiis hortiis oo tanaxaa canu waan iskaga taga qof haddii wax loo keenay lama agsaagee wixiise ha cabbeen to caanihii u keenay wuu ka dhaqaaq waa ka tegi waaye fa jaraca shaykhu ninkii duqa ahaa kii kalaa meesha fadhiya xooladoonka ahaa guriga muskiis fa jaraca shaykhu ninkii duqa ahaa waa cantuugay minhu caanihii xaggoodii jurcatan cantuugid aw jurcatayni laba qurjuc qurjuc ama laba qurjucood mataqa wataraka waan iskaga tego iska dhigay gaawi ninkaa daadaa cunno badan ma tawane marba inta ma gowsaday ama laba jeer buu iska dhiga caani nin baa hil ugu dhejiya halkan ugu fadhiya oo reerkiisa iyo macaruurtiis cidlo uga soo tegey markaasuu iska dhiga qaale rajulu ninkii farasku jooggahaa wuxuu yidhi maya maya qaale rajulu ninkii wuxuu yidhi guriga muskiisa ku jiray fadaba fadabaytu waan soo guurguurti naxwuhu odayga xaggiis mutakhafiyan xaalaan miis qarinaya wahmeeni xoogaa waan soo guurguurtay soo guurguurtay caanihii meesha yaallayna ninkii odayga ahaa baan ku soo dhowaaday wa akhatul inaa'a weelkii baan aayar u qaatay wa sharibtu waxaan cabbay kulla maa fiihi wax kastoo ku jira weelka hashii cayilnayd caanihii laga lis waa cabbay buu yidhi farajaca alcabdu addoonkii caanaha meesha dhigay baa soo noqday wa akhadal inaa'a weelkii oo maran buu qaatay wa qaala wuxuu yidhi yaa mawlaaya sayidkaygiiow waa ninkii faraska watay oo odaygan wiilkiisa ahaa laqad sharibahu wuu cabbay kullahu dhammaan awal nin cuntaxumamdhaa lagu yaqaanay bu ahaa caawa wuxuu yidhi caanihii wuu cabbay dhammaantood haa aabe caanihii dhammaan waa cabbeebay fa faraxa alfaarisu ninkii waa waa farxay faraska jooggaha aabihii haddii la yidhi maanta waxbuu ka degay oo cabbay aad buu ugu farxa war hashii caanaheed ma waa cabbe haa waa farxa wa qaala wuxuu yidhi ixrib haadihi or taasna soolis u soo godol mataqan wa ashaara ilaa naaqatin ukhraa hal kaloo gacanta ugu taag u ishaar waa la soolis oo wadacal inaa weelkiiba misna ag dhigay beenay day sheekh kii soo lisay mar labaad buu soo hordhiga wuxuu macnaha dee kolle hadduusan wax reebin kuwii hore wuu sii dhami karaaye hal labaad baa loo soo lisay waana la hordhiga fa facala alcabdu addoonkii wuxuu sameeyey maa umira bihi wixii la amray dee caanihii buu inta soo lisay buu hordhiga fa jaraca wuu wuu cantuugay minhu xaggooda caanahaas asheekhu ninkii duqa ahaa jurcatan waaxidatan markii hore laba jeer ooba kalbadaa laga yaaba hadda hal maroo ka baday wataraka waa iskaga tegey fa akhadtuu kii muska ku jira wuxuu yihi kuwaanna waa qaatay wa sharibtu nisfo kala baraan cabeeb yihi kuwaan wuu dhammayn karaa laakiin dadka caanaha geela yaqaalin badan bay ka cabi karaan waaye ee geeljiraha rasmiga ah wa karihtu waa nacay buu yidhi an aatiya calayhi inaan hiinsado an aatiya calayhi waa maxay inaan dhammaysto inaan hiinsado waa dhibsaday buu yidhi xataa laa uhiira shaka saana shaki ugu kicin fii nafsi lfaarisi ninkaa faariska addoommada ama kala jecel ninka caanaha hadba hadal soo lisay odaygaayo wiilka geela keenayu ninka weyn oo farasku joogga in naftiisa shaki gashaan ka baqaya oo yidhi war aabbahay laba neefo geela caanooda ma dhammayne kuwaan anoo dhammayn kara wuxuu yidhi kala baraan cabbay buu yidhi barna waa reeba marka waa loo qaadan karaa intii horena inuu cabbay odaygu intaana kuwaana kala bar cabbay laakiin haddii kale ninkaasaa shakinaya waaye uma amara alfaarisu faariskii ninkii ahaayo faraska watay wuxuu amray cabdahu haaniya addoonkiisii labaad bian yadbaxa shaata neef arya inuu gowraco xoolaha hilba nooga qalba yidhi neef arya neef noo gowrac fadabaxaha waa soo gowracay faqaama ilayha alfaarisu faariskii baa usoo istaagay neefkii markii la gowracay wa shawaa wuxuu u solay ama u dubay lishaykhi duqi minhaa xaggeeda hilibkan la karinayo maa hilib deg dego oo haddiiba qofka loo solo oo loo dubo oo beerkaiyo inta ka agdhow ah oo deg dega buu u solay wa adcamahu wuu ku quudiyey marakan faarisku biyadayhi labadiisa gacnood buu odayga afka ugu gelgeliyey oo ku siiyey inta cunadii hadda ninkaana soo qaaday hilibka addoon looma soo dhibin markaasoo hadba xoogaa buu siinayaa xataa shabiica ilaahu ka dhargay ninkii weynaa xataa idaa shabiica markuu dhergeydhe jacala wuxuu gudagalay yaakulu inuu cunayo huwa ninkii keenay faariska ahay iyo wacabdahu labada addoon warkaalay ba yidhi idinkuna cuna aabba waa cunay odaygu waa cunay khalaas halkan baa iyagana looga jeetaayoo nin malaha hilib u baahan baa muska u fadhiya laakiin may ogaadee saddexdoodana waa iska cuneen koow wamaa huwa ma ahayn xaalku ilaa qaliilun wax yar iyo waqtigu xataa akhadal jamiicu dhammaan ilaa ay qaateen madaajica mukaanijiifkooda hala seexdaa layidhi geeliina la maal hilibkiina la cun waana xilli dambe hameena qof kastaa meeshuu meeshiisuba iska seexda meel fog lama aaday bartaa la iska seexanaya waa meeshu waa xero geele ya ninkaasa meeshiisa u jiibsanaya wanaamuhu waxay seexdeen buu yidhi nooman hurdo camiiqan xeel dheer oo lahu isaga u ahaaday qadiidun quro waaba quuriyeen buu yidhi raggii intaad seexdeen ee ragguna waa iska ma dhibane waxay isagu iyagu la soo jeedaan ma qabaane colna ma dul saarna say is leeyihiin cunana cune qofku waa iska raaxaysanya markaa hilib iyo waxaa hadda cunana si fiicanay u seexdeen hurdadii baa ka soo go'day waaya wamashaytu wuxuu yidhi cinda daalika arrinkaa agtiisaan tawajahtu waxaan u jihaysa u dhaqaaqay ila alfaxli ratiga qoorkaha fa xalaltu ciqaalahu dabarkiisi baan fura geelaha qoorkaana loo wadaa moogta meeshii loo cayriye u cararayaa geelu dabarkii baan ka fura wa rakibtuhu waana fuula buu yidhi ratiga qoorka aha fandafaca wuu degdegey wataabicat waxaa raacday markuu ratigii degdegay hu ratigii alibilu geeli kalena soo dabagala geeli kalena geela dhor waaweyn haddii loo kaxeeyo kulligiis waxaa la yaaba inuu halkaas isku shubo raacaya sida ubadka haddii loo kaxeeyo u raacayo soo ma markaasuu soo dabagala wamashaytu leylati buu yidhi habeenkaasoo dhan baa geela la cararayaa buu yidhi kuwa waa hurdaan war mahayaane geelii waan ratigaa u wato habeenkaasoo dhan la ordeeya meeshii reerka uu ku ogaa uu raba inuu ku xereeyo qoladu yar ama xoolaan keenin ama waa dhiman falama asfara nahaaru maalintii markay soo ay beri falama asbahana asfara nahaaru maalinku markuu beriyey macnaha markuu caddaaday maalin waa beri markii la gaaray nadartu waxaan fiiriyey fii kulli jihatin dhinac kasta afarta dhinac baa firsha bal wax ii raacdaynaya falam ara axadan axad ma aragoo yatbacunii soo dabagalay cidna ma hayo fandafactu waan orday buu yidhi dedegey fi sayri socodka waa sii cararay xataa tacaala nahaaru ilaa maalinta ka soo kor noqotay maalin weyn ilaa ay ka noqotay uma iltafattu iltifaatatan milicsi baan xagga fiirshay bay gadaal faidan ana waaba anigoo bishayin shay ku sugan waxbaa ii muuqday kaannahu waxaaba moodaaba yidhi nasrun gorgor aw daa'irun shimbir kabiirun weyn maluug baa waxay ka soo muuqataa gorgor aa moodid ama shimbir meel fog baa wax saas uga soo ganan yihiin maluug ah waayo famaa zaala kama zuulin waxaa ii muuqday yadnuu minii inuu ii soo dhowaanayo xataa tabayantuhu ilaa aan ka caddaystay fa idaa huwa waaba isagoo faarisun nin faaris oo calaa farasin far saaran ilaa kii saddexdii nin iyo faraskii keliya meesha looga soo tegey geeli waa kan ari ma naqaan wax ka joogay geeli waa kan iyo baarqabki faris baa faras saaran uma maa zaala kama zuulin buu yidhi yuqbilu calaya inuu soo qaabilayo xaggayga xataa carabtu aan ka ogaaday annahu ninku saaxiibii inuu saaxiibka yahay ninkii xalay meesha aan isla joognay geela kusoo xeraysay aan wato inuu yahay ilaa aan ka hubsaday kaasoo jaa yimid yanshudu isagoo raadinaya ibilow geelis geeliisii oo raadinaya yanshudu yabxa isagoo raadinaya baxinaya geelis raadku soo qaado malaha cinda daalika baan wuxuu yidhi markaan arkay in lay hayo faras iyo rati dee farasaa dheereeye caqaltulfaxla qoorkii aan saarnaa ratigii baan dabray bay waaye ratigii baan qabiray waa u istaagay ninka waaye wa akhrajtu waxaan la soo baxay buu yidhi sahman leeb iyo gamuun min kinaanatii booshkayga bahashaas lagu gurto warmaha jacbada la yidhaahdo gabayaha bahashaasaan waran waxaan kala soo baxay leeb wa wadactuhu waxaan dejiyey fii qowsay qaansadii baan saas halka ugu saaray bayidhi leebki wajacaltuulibila geelii oo dhanna waxaan yeelay khalfii gadaasheeda geela inta xagga iska marshay oo aniga ka soka maray baa ninkii soo ordayey hor istaag gamuunkii iyo qaansadeena saasaan iskugu saara dabada fa waqafa waxaa istaagay alfaarisu kii faraska ku taagnaa baciidan meel iga fog wa qaala lii wuxuu yidhi uxlul ninkii faraska wata wuxuu yidhi waryaha fur ciqaala alfaxli qoorka xarigga ka fur waryaha ratiga xarigga kasii daabi la haddii xarga laga sii daayay isaguna xaggooto ka mar geela kaxaysanaya ratigoo la cararaya mogto waryaa sii daayay ratiga wa qultu waxaan idhi yidhi kalla ha ka yaabin kallaa ha ka yaabin taas inaan xarigga ka furo habeen iyo maalin baba la soo geelu dhacaha soo watay xaggee xarigga ka furaya ha ka yaabin buu yidhi laba taragtu waxaan ka doodan sheegtay laqad taragtu waraa'i gadaasheeda waxaan uga soo tegay buu yidhi niswatan dumar jaa'icaatin baahan bilxiirati magaalada xiira la yidhahdo waa meesha waagii reerka uga soo tegey dad baahan baan adeer ka soo tegay buu yidhi wa aqsamtu waan soo dhaartay alla arjica ilayhinna inaan ku noqon ilaa walxal maci maciga uu yahay maalun xoolo oo amuuto inaan dhinto mooyaane marka waa dhimanaya waa ujeedaa fallaartaydii ya qaansadii iyo gamuunka inay isku kay saaran yihiin xoolihii haddaa iigu timid aan u geyn lahaa dhimashadii baa taal meesha qaala wuxuu yidhi ninkii geela lahaa innaka mayutan haddaa waa dhimanaysaa buu yidhi haddaad taa rabtid waa ku dilayaa buu yidhi waa dhimanaysa haddii kale uxulul fur ciqaalalfaxli qoorka xarigga ka sii daa buu yidhi laa abaa laka aabba beeleh laa abaa laka carabtaa dhahdaa laa abaa laka aabba melihid waa maxay laa abaa laka garac iyo hog bay ka dhigantay aabba melihid sii daaratag wararka dee geel kala dhacaye waa hadal qabo meesha ma yaal iyo hadal saalan waaye waa cayda u dambaysa cay baa hadda looga jeeda faqultu waxaan idhi lan axullahu ma furayo bay ratiga faqaala wuxuu yidhi wayhak halaagaaday hadda halaag baa looga jeeda liibaan maaha way tahay liibaan waa loo isticmaala laakiin halaag baa hadda looga jeeda halaagaade innaka la maqruurun mid la wataata mid lagu kariyey baat belaa ku wadata maanta hore ratiga sii daa leebkan xunkaa meesha la fadhidaa u qabta in wax kaa kuu tarayo uma qaala wuxuu yidhi ninkii geela lahaa oo faraska watay dalli waxbaan kuu sheegayaa innago halkaa fo ka wada hadlayna dalli laalaadi zimaamal faxli qoorka ratiga qoorka hoggaankiisa bal saa u laalaadi oo hoos u dabci wa kaanat fiihi dhexdiisana waxa ahaa hoggaanka alaatu cuqadin saddex meelood buu ka guntanaa xargaha meel iskaga gunta soo ma jiraan saddex meelood ba xargu ka guntanaa uma sa'alanii wuxuu weydiistay fii ayi cuqdatin guntintii ka ah oo minhaa saddexdaa ka midoo uriiddu anigu aan doonayo an yadaca inuu dejiyo ninkaani liya aniga asahma leebka wuxuu yidhi saddexdaa guntimood mid ka mida waxaay dhahdaa soo niishaab oo guntintaas shiish oo ku dhufo waa xar yaroo dhuuban saddexdaa guntimood mid ka mid a bal waxaad dhahdaa leeb ku dhufo adigu ratigaana hoggaanka iska haysataa halkaana qaanso yaraa la fadhidae waxaasaa iskula weyntahay bal bal guntin ii cabir waxa dhadaa taa toogo waaba nin las la istusay kare fa ashartu waxaan u ishaaray ilal ustaad tii dhexda ku jidhay guntintii dhexaad maxaa yidhi bal hadda taa ku da farama sahma leebkiiba ku soo gana fa adkhalahu fiihaa dhexdu ka geliyey guntintii lafteedii buu saa ugu muday xataa lakaanamaa waaba isagoo wadacahu dejiyey biyadii gacanta waxaa moodaa nin gacanta sida xarigan oo kale saa caadi ugu muday oo aanba meel ka soo niishaabin saas irbad ugu mudo ama midi ugu muday ama leebka saa ugu mudo oo kale sidoo ninkaas shiishka u yaqaano tababar wuxuu qabaa waaya khataraad waxay dhahdeen dowlad fulaan waxay tababardha wax la mida ma leh tababarka waagaas ka war haa tababar wuxuu qabaa laga yaabay uma asaaba wuxuu la helay ahaaniyata guntintii labaad iyo wahaalisata tii saddexaad marmar bay iskaga dhacdaa waxaan loo wadin laakiin wuxuu tusay inuu yaqaan guntintii labaadna waa ku dhuftay tii saddexaadna waa ku dhuftay haye cinda daalika buu yidhi intaas markay dhacday dee ninka agtiisa saddexdii guntimoodoo taallay la toogtay ninkaana uu wato intaanu kale oo wuxuu ku toogan karo cinda daalika baan wuxuu yidhi acadtu sahmi leebkaygi waxaan ku cesheeday buu yidhi ilal kinaanati meeshaan kala soo baxay ee booshkii baan harta anig geela dhacay leebkii ku ritay buu yidhi kan wax tari maye wa waqaftu waa istaagaabuu yidhi mustasliman anuu isdhiibay waayo kan baa ihi buu yidhi gacnahan taag fadanaa minii waa iisoo dhowaaday waa akhada sayfi seeftaydiiyo waqowsi qansadiina waa iga qaatay dee hubka watay wax ka weyn baa loola yimi iyo tababar ka sarreeya markaas waa waxba ma wato huba qofkan waxba hub wadan maxaa la dhihi jira waxba ma wato waa gacan banaayey waqaala wuxuu yidhi irkab khalfi soo raac buu yidhi faraskan gadaalshayda soo ful farakibtu khalfahu gadaashiisa ma fula waa maxbuus faqaala wuxuu yidhi kayfa tadunu see u malaynaysaa anii faacilun bika inaan kugu samaynayo waa labada qisa tii hore waagi hore la qoray arrintaani qaala wuxuu yidhi aswa'a danni baan malaysanayaa male kan ugu xun waxa la isku sameeyey waxa ugu xun baan kaa filayaabi qaala wuxuu yidhi ninkii welima oo maxaa waxaas u malaysatay qultu waxaan idhi waa limaa facaltu bika waxaan kugu sameeyey iyo wamaa anzaltu bika waxaan kugu kugu dejiyey dushaada oo min canaa'in dhibtood ah waqad adfaraka allaahu ilaahayna waa igu kaa liibaansiiyey bi anigoo maanta waa iga gacan sarraysaa waa i qabat dhib baanse ku soo marshay tan iyo xalay iyo tan iyo maanta dhibaatadaas aragtay dee anaa sabab kuwa ah marka inaad dhib igu samaysaan qiyaasaya faqaala wuxuu yidhi awa tadunnu ma waxaa u malaynaysaa anii anigu afcalu bika inaan kugu samaynayo suu'an xumaan waqad shaaragta adoo la cabay la wadaagsaday muhalhilan ninkii muhalhil ahaa yacnii aabaahu aabbihii ba ujeedaa adoo aabbahay muhalhil la wadaagsaday fii sharaabihi iyo dacaamihi adoo xalay la cunteeyey lana sharaabay nin aabbahay xeere la galay weel isku weel caana ka wadaageen adoo ah see ugu malayn kadhaa inaan dhib kugu sameeyo wanaadamat wanaadamtahu yaa allahaa sawday tilka leylata hameenkaas naadamada waxa weeyaan khamre cabka awal la yaqaana balaa inta khamrada wada cabo meelo wada mujaalasado meelaha waxyaalaha dadka marqaamiya lagu isticmaalayo balaayooyinka marka wanaadamtahu tilka leyla xaloo dhan aad la joogta macnaha waaye aabbahay nin caana la cabay seeba xumaana iga filan karaa way caana wadaageen saas igu yidhi yidhi wuu gartay wixii xalay caanaha cabayey inuusan inuusan aabbihi ahayn ee uu yahay ilaa cid kale ma sheegine wakaale caanaha waa aday xalay caana la wadaagay muhalhil waa aabbihii magaciisa falamaa samictu markaan maqrabi isma muhalhili ereyga muhalhila magacaa markaa maqlay qultu waxaan idhi azaydu lkhayli anta waryaa ma zayd lkhayl baa ta adigu ilaa ninkaana caan aha zaydulkhayl oo ina muhalhil ahaan jiray muhalhil haddaan maqlay wiilkiisabaa igu soo dhacay caanka ahaa waryaha ma zaydulkhayl baat ninkii fardaha badnaa oo caanka ahaa fariskaa qaala wuxuu yidhi nacamha faqultu waxaan ihi kun khayra aasirin mid wax qafaasha midka ugu fiican maanta noqo maanta yaa maanta nin qafaasha ninka ugu fiican ahaw qaala wuxuu yidhi laa ba'sa calayka wax dhiba dushaada ma jiraan wamadaa biya waa ila aada biri ilaa mawdici meeshii halkii xalay buu ila aaday wa qaala wuxuu yidhi wallaahi low kaanat haadihi libilu geelaan boqolkaa hadduu ii ahaan lahay lii aniga la sallamtuhaa ilayka boqolkaba waa ku siin lahaa bayr walaakinahaa ibishaani liukhtin gabar ba walaala baa leh oo min akhwaati gabdhaha walaalahayga ka mid a boqolka geelaan u melihi bayr haddaan leeyahay dib uma noqonin ee horey usii kaxaysaan ku dhihi lahaa laakiin gabar walaashay ah baa geela iska leh hadaanan soo dhicin doo haldahayaa gabadhaas waxmoosa inaa geeli waa raglaan ku dhacday faaqim cindanaa hadda nala nagow geelan kan kuma siin karee ayaaman dhowr beri nala joog fa innii anigu calaa washki haaratin duulaan weerar baan qarka u saarnaa qad aqnamu minhaa ay dhici kardho inay wax soo qanimayse meesha duulaan baa xoolaha lagu keenayaa annaga laftayada haddaba waxaa wey hawshaanaan soo dhexgelisay adigaa na dhibay geela naga soo dhacay duulaan baan qarka u saarnay marka duulaankaan qarka u saarnayn waxaa dhici kardha inaan xoola kusoo helno dee xoolahaasaan ku siinaynaa ee hanaga tegin baahida iyo balaayada waa kaa fuqaysaa wamaa hiya ma ahayn buu yidhi ilaa ayaaman maalmood alaaatun saddexa saddex ber haddaan joognay xataa aqaara ilaa uu ka weeraray calaa bani numayr niman la dhihi jiray faqanima qariiban wuxuu ka soo qanimaystay wax u dhow min miati naaqatin boqol geela ninkaan leebka shiishka yaqaanay boqol geelo soo qaata faacdaani waa isiiye iyahaa geeshaa kullahaa dhammaanteed inuu run sheegayo markii horena waa garanaysa hadduu lahaan laha u siin lahaa boqolkiiba waa isiiye wa bacaa maciya wuxuu ila maciga diray buu yidhi igu daray rijaalan rag oo min cindihi ka socda yaxmuunani iga ilaaliya geelan saan la igu qabsan xataa wasaltu ilaahan ka gaaray alxiira rag i dhoweeyo ilaa xiira i gaarsiiyo geel ciidan u ah ayuu igu daray buu yidhi ilaa aan ka gaaray meeshaan ka imi qoladuu yidhi xoolaan idiin keenaya tilka taas kaanad waxa ahayd suuratu zayd alkhayl waaga zayd lkhayl baa la dhihi jiray waa taas waa arrintii ku saabsanayd fi ljaahiliya amaa suuratuhu oo fil islaami ah taariikhdiisa islaamka fatajluuha waxaa faydaysa waxaa daaha ka qaadaysa kutubu siyari kutubta siirada fataquulu kutubtaasi waxay leedahay lamaa balaqad markay gaadhay akhbaaru nebiyi nebiga wararkiisu calayhi salaatu wasalaam samca zaydilkhayli ninkii zaydulkhayl la dhihi jiray maqalkiisa oo wawaqafa uu ku ogaaday wawaqafa uu ku dulsaagay waa maxay wawaqafa uu ogaaday calaa shayin shay oo mimaa ka mida yadcuu ileyhi nebigu ou dadka ugu yeeray waxyaalaha nebigu dadka ugu yeerayana uu wax ka ogaaday acadda raaxilatahu daabadiisa oo diyaarsada gaadiidkiisa wadacaa wuxuu u yeeray assaadata alkubraa mudanayaashii iyo dadkii madaxda ahaa oo min qowmihi tolkiisa ahaa ilaa ziyaarati yahriba inakeena buu yidhi yahriba magaalada la dhaho madiina baan aadaynaa madiinat lmunawara wliqaa'i nebiy nebinaga waan la soo kulmaynaa sala allahu alayh sala wslam farakiba macahu waxaa maciisa fuuloo raacay wafdun kabiirun wafdi ballaaran oo min dayi'in reer dayi ah fiihim waxaa ku jiray zurubnu saduus kow wa maaliku bnu jubayr labo wa caamir bnu juwaynin saddex iyo waayruhum wahayruhum kuwo kale iyo kuwo kale iyo kuwo kale waaweyn dee lama tirin karee baa meesha raacay falamaa balaquu madiina markay soo gaareen twajahuu ila masjid اnabowiyi masaajidkii nebiga u jihayseen ashariifi ay wanaagsanaa waanaaquu rakaa'ibahum gaadiidkoodii bay arumeen bibaabihi albaabka masaajidka bay gaadiidkii arumeen waa la fariisiye wasaadafa cinda dukuulihim soo gelidoodii ay soo galeen masaajidka waxa waafaqay an kaana rasuulu nebigu inuu ahaa salawaat ullaahi caleyh yakdubu mid u khudbaynaya almuslimiina min fowqi lmimbari mimbarka dushiisa xabiibkaaba mimbarka dushiisa taagan saasay masaajidka usoo gale calayh salatu asalaam fa raacahum waxaa yaabgeliyey waay kalaam kalaamuhu nebiga hadalkiisa waadhashahum waxaa wareeriyey dahshu tacaluqu lmuslimiina muslimiintu siday ugu dhegan yihiin bihi nebiga sida muslimiintu nebiga ugu dhegan yihiin iyo wainsaatuhum aamuskooda lahu nebiga say ugu dheg raaricinayaan shib u yihiin bay la yaabeen wa ta'ahuruhum iyo saamowga ay ku saamoobeen saameyntooda bimaa yaquulu waxau leeyahay nebigu ay ku ta'ahur iyo saameyn ay ugu yeelatay waa yaabeen walamaa absarahum rasuulu nebigu markuu arkay calayh salaa salaam qaala wuxuu yidhi yuqaadibu lmuslimiina muslimiinta isagoo nebigu la hadlayo inii anugu yidhi khayru lakum waxaan idinka khayr badan lahaa min alcuzaa iyo min kulli maa tacbuduuna sanamka cuzaa ah oo sanam weyn oo jaahiliga ay caabudi jireen iyo wax kastoo alla sukadii la caabudo waraanaha idinka fiican laqad waqaca kalaamu rasuul nebiga hadalkiisu wuxuu ku dhacay salawaatullahi caleyh fii nafsi zayd alkhayl ayb taa ima qoraya aniga y waa qorayaa anaa satriyey marka inii anigu khayru lakum waxaan idinka fiicnahay oo idinka khayr badnahay min aljamali ratiga alla soo dimadow min aljamali اlaswad alladii kaasuu tacbuduuna caabudaa min duuni اllahi min aljamali اlaswad alladii tacbuduuna min duuni اllah laqad waqaca kalaamu rasuuli salawaat ullahi caleyh fii nafsi zayd ilkhayl buu ku dhacay waman macahu iyo dadkii la socday mowqicayni laba mowqic buu kaga dhacay mukhtalifayni iskhilaafsan dadkii meesha yimid oo codkaas gaaray laba mowqic buu hadalkaas kaga kala dhacay laba meelood buu kaga kala dhacay oo iskhilaafsan oo waasee fa bacdun qaar ka mida istajaaba wuxuu ajibay lilxaqi xaqi wa aqbala caleyhi waana qaabila dad waa xaqi bay qaateen wa bacduna tawallaa canhu waa ka jeensado wastakbara caleyhi waa isku waa iskibriye fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir wey labada kooxood marka amaa zurubnu saduus ninka la dho famaa kaada uma dhowaan yaraha rasuulahi nebi maxamed inuu arko salawaat ullahi caleyh fii mowqifi xaaluu nebigu taagan yahay makaanu saagiisa alraaci yaabka lahaa taxufu xaalay nebiga hareeraynayso alquluubu qalbiyaasha almu'minatu mu'minadda ah wa taxuuduhu ay koobaabayso alcuyuunu indhaha alxaaniyatu ee jecel xataa dabba alxasadu ilaa xaasidnimo kusoo tukubtay ay xushay fii qalbihi qalbigiisa sida loo dhegaysanayay sida wax looga baranayo nebiga sida loola joogo sida loo weynaynayo markuu arkay ninkaas xaasinimaa gashay wamalaa alkhawfu cabsi baa buuxsay fu'aadahu qalbigiisa uma qaala liman macahu dadkii la socday wuxuu ku yidhi inii anigu la araa rajula nin baan u jeedaa waaye ini anigu la araa waxaan arkaa rajulan layamlikanna milk qabsadeen ninkaan riqaabal carab carab qoortooda iyo madaxooda wallaahi laa ajcalannahu laa ajcalannahu inaana inaanan yeelayn yemliku inuu milkiyo raqabati luquntayda abaddan weligay weligay isku dhiimayba anigu qola mowqicaas hadalkii kaga dhaca uma tawajaha ninkaas wuxuu aaday ilaa bilaadi shaam waxalaqa ra'su madaxiisibuu xiro watanasara waa kiristanoobay oo kuwa rubaantahayoo baa sidaa madaxooda u xirayay diinta hayse wa amaa zaydun iyo walaakharuuna kuwii kale faqad kaana lahum iyaga waxaa u ahaa shanun aakharu shani kale famaa in intaha rasuulu salawaatu ullaahi nebigu maba dhammayn min khudbatihi xataa waqafa zaydu lkhayl ilaahu zayd istaagay beyna jumuuci lmuslimiina muslimiinta dhexdood wa kaana wuxuu ahaa min ajmali rijaal ragga kuwa ugu quruxda badan jamaalan xagga quruxda wa atamihim ugu taam noqoshada badan khilqatan abuurka wa adwalihim ugu dheerarka badan qaamatan istaaga xagga istaaga xataa inahu kaana wuxuu ahaa yarkabulfaras nink nin dheer bu ahaa zayd alkhayl faraskuu fuuli jiray fatakhidu waxaa jiitami jidhay rijlaahu labadiisa lugood calal ardi dhulka kamaa low kaana siduu isagoo araakiban mid saaran ximaaran dameer dameerka waa wax gaaban faraskaa dheer macnaa ninkaan marka faraska fuulo luga dheerdheeraanta lugihii baa dhulka jiitamaya lugihii baa dhulka jiitami jiray waqafa waa istaagay biqaamati istaagiisa almamshuuqati ee dheerayd wa adlaqa sawta codkiisina waa sii daayay aljahiira sarreeyey wa qaala wuxuu yidhi cod dheer ku yidhi yaa muxamed ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu اllah faaqbala calayhi الsalaatu wasalaam faaqbala calayhi rasuulu اlkariim nebi maxamed baa soo qaabilay sal s wa qaala lahu wuxuu ku yidhi man anta ninkaas markuu qayliyey oo tawxiidka ku dhawaaqay nabig wuxuu yidhi war kuma ahay qaala wuxuu yidhi ana zaydulkhayl binu muhalhilin baan ah waa nin la yaqaan faqaala lahu rasuulu salawat ullahi wuxuu yidhi bal anta adigu zaydulkhayr baata waa kaa bedela magaca zaydulkhayr laa zaydulkhayl ma tihid kaa meesha uga tag magaca hore waay alxamdu buu yidhi nabigu lilaahi allaahuma hadle aladii jaa bika kula yimid min sahlika dooxadaada kaala yimid iyo wajabelika buurahaada dooxa iyo buurihii meeshaa degi jira allihii kaa keenay ayaa mahadle waraqaqa ilisane jilciyey qalbika qalbigaada lilislaami u jilciyey fa curifa bacda dalika intaa kabacdi ninkan waxaa loo lagu yaqaanay bizayd اlkhayr magacaa isbedelay uma madaa bihi rasuulu calayh salatu salaam nebigu wuxuu u kaxaysay ninkan ilaa manzili gurigiisu la aad wa macahu waxaa la socday nebiga cumar binu khadaab iyo walafiifun koox oo mina saxaaba ah falamaa balaqu lbeyta gurigii markay gaareen daraxa rasuul nebigu waa soo tuuray salawaat ullaahi caleyh lizayd wuxuu usoo tuuray muttakaan dangiigsi waa hayaal lagu jiqlayso barkinta suxulka lagu muto maarata meel laysku tiriyo facaduma waxaa weynaaday calayhi zayd oo la cuslaatay an yattakaa inuu ku dangiigsado fii xadrati rasuul nebiga xadra u fadhiyo sala allahu alay slm waradda waana celiyey almutakaaki bahashii lagu jiqilaysanayey waa celiyey wamaa zaala kama zuulin yacuuduhu rasuul nebigu inuu soo celinayo sal sl lahu ninkan wa huwa ninkaanina yarudduhu nebigu u celinaya alaaan saddex jeer nebigu waa ku tuuraa kana waa soo cesha walama istaqara bihi markuu la sugnaaday almajlisu majliskii qaala rasuulu baa ku yidhi sal alay slm lizayd alkhayr yaa zaydu zaydow maa wasifa lii la iima tilmaamin rajulu nin qadu weligeed uma ra'aytuhu aan ninkii hadhow arko weligay nin taariikh laygama siin oo layma dhihin hebel waa saah iyo saah iyo saas waa nin fiican oo saas oo saas oo aan hadhow arko ilaa kaana wuxuu ahaanayay duuna maa wasifa bihi wixii la igu tilmaamay wax ka hooseeya ilaa anta adiga mooyaane nin kastoo la ii sheegay oo la ii ammaanay wixii la iigu sheegay ka hoos buu noqonaya ilaa adiga mooyaane ilaa adiga mooyaane uma qaala lahu nab wuxuu yidhi kayfa asbaxta yaa zayd see ku waa berisat qaala zayd wuxuu yidhi asbaxtu waa waa beris xubu lkhayra khayrka anoo jecel iyo wa ahlahu ehelkiisa waayo waman yacmal bihi cidda camal falas fain camiltu bihi waay haddaan khayrka camal falo ayqantu waxaan yaqiininayaa bihawaabihi ajarkiisa wain faatanii hadduu iga tago minhu khayrka shayun sheegna xanantu ilayhi waa u hiloobaya xanantu waa u hiloobayaa ilayhi xaggiisa hilow baa lihah faqaala calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi haadihi midaa ii sheegtay calaamat ullahi ilaahay calaamadiisa weye fii man yuriidu qofka uu la doonayo alkhayra iska soo qadaro qofka alla khayr la raba calaamadda lagu yaqaan wey faqaala zayd baa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii baa mahadle jaalanii iga yeelay calaa maa yuriidu allahu ilaahi wuxuu doonayo iyo warasuuluh uma iltafata ila nabiy sal alla alay slm nebiguu fiiriyey zaydku wa qaala lahu wuxuu ku yidhi acdinii yaa rasuul allahi nebi alla waxa ay siisaa alaaa mi-ati farisin saddex boqol oo faras ku joog saddex nin oo fardooley ah saddex boqol waana aniguna kafiilu laka waxaan kuu kafaalo qaadaya bian uqiira inaan ku weeraro bihim raggaas calaa bilaadi roomi reer ruum magaalooyinkooda inaan ku weeraro oo wa anaala aan ka soo gaaro minhum xaggooda aan soo baabi'iyo ballan aan kuugu qaado fa akbara rasuulu nebigu waa weynaysay rasuulka alkariimi wanaagsanaa sal alla alay slm himatahu qofka ninkaa himadiisa haadihi ee tana himadda ku jirdha nebigu wala yaab waqaala wuxuu ku yidhi lilaahi daruka waaye ilaahay buu u ahaaday lamanu barbaarkaada waxay ka dhiganta maa aghara khayrak alla maxaa badniin badiyay khayrkaada alla khayrkaadu badan ah lilaahi daruka yaa zayd ayu rajulin ninkiisaba anta tahay ayu rajulin anta uma aslama waa islaamay uma aslama waxaa islaamay maca zaydin jamiicu man dad dhammaantii saaxiibahu lasoo saaxiibo soo raacay wafdigii ah oo min qowmin qoonkiisa ninkii tegey mooyaane walamaa hama zaydun zayd markuu damcay birujuuci inuu noqdo huwa isaga iyo waman macahu dadkii la socday ilaa diyaarihim daarahoodii oo fii najdin ah waadacahu nebiyu nebigaa isagoo tiyey salawaatu ullaahi calayhi wasalaamuh waqaala wuxuu yidhi ayu rajulin haadaa war ninkani waa kuma kam sayakuunu lahu maxaa imisaa u ahaan doonta lahu isaga oo mina shaani shaniya low salima hadduu ka nabadgalo weeye min wabaa'i lmadiinati magaalada madiina cudurkeeda iyo daacuunkeeda alla maxaa ninkaan ninkaan cajo badan alla muxuu niya maxaa shaani u ahaan lah hadduu xanuunka madiine ka badbaadi lah wa kaanat ilmadiinatu lmunawaratu waxay ahayd aanadaaka waktigaas mawbuu'atan mid laga buuxiyey bilxummaa qandho mid la xanuujiyeyoo cudurrada laga buuxiyeyba famaa in baaraxahaa zaydun famaa in baaraxahaa ma faaruqin zaydulkhayr xataa asaabatu ilaahay ka asibta xumadii baa ku dhacday saydkii laftiisa faqaala liman macahu dadkii la jogay wuxuu ku yidhi jannibuunii ii dhoweeye jannibuunii bilaada qays jannibuunii iga dheereeye bilaada qays reer qays dhulkooda iga dheereeye faqad kaanat waxaa ahayd beynanaa annaga dhexdayada xamaasaatun xurgufyo oo min xamaaqaati ljaahiliyati jaahiliyaga axmaqnimadiisi ah jaahiliga waan islayn jirnay nimanka iga durkiya argoosigii iyo dagaalkii iyo aanooyinkii balaayadaas walaa iska daa walaada wallaahi baan ku dhaartay laa uqaatilu musliman muslimna inaanan la dagaalamayn xataa alqa llah ilaa in ilaah kala kulmo caza wajal taabaca zayd lkhayr sayrahu socodkiisa oo israaraaciyey naxwa diyaari ahlihi ehelkiisa daarahooda agtooda xaggooda oo fii najdin ah cala raqmi iyadoo lala qabo cala raqbi inkastoo ay jirtay adhi ka dha cala raqmi iyadoo ay jirtay inkastoo ay jirtay min anna wadcata alxumaa qandhada ku istaaggeeda iyo qabashadeeda kaanad inay ahayd tashdadu mid ku darnaanaysa caleyhi dushiisa saacatan bacda ukhraa saacadba midda ka dambaysa waxaa ku darnaanayey xanuunka qandhada ayaa ku darnaanayay waay saasaa dhacays saacatan bacda ukhra saasaa arrintu ahayd deedna faqad kaana wuxuu ahaa yatamanaa kii jecel an yalqaa inuu la kulmo qowmuhu tolki wa an yaktuba allahu ilaahay inuu u qoro lahum tolkiisa alislaama islaamnimo calaa yadayhi isaga labadiisa gacnood allah hadday adiga gacnahaada ku islaamaan wadafiqa wuxuu gudagalay yusaabiqu inuu ka dheeraynayo la tartamayo almaniyata geyrada geyrida dhimashada laga xanuunsan yahay qandhaa qabatay wاlmaniyatu geyriduna tusaabiqhu isagay yaa la tartamaysa oo ka sabqaysa waa isceyrsanaya laakinahaa maniyadii maa labisad ma nagaan an sabaqatu inay iyadu ka dheeraysay geeridu falafada wuxuu tufay wuxuu fiif yidhi anfaasahu neefyaalkiisa alkhiiratu u dembeeyey fii bacdi dariiqi waddada dhexdeeda buu fiifti u dembeeyey naftu kaga dhacday walam yakun ma ahayn bayna islaamihi zaydulkhayr islaamidiisii iyo wamowtihi dhimashadiisa ma ahayn muttasacun mid u waasac noqon kara lian yaqaca inuu ku dhaco fii dembin dembi markuu islaamiya markuu dhintay wakhti u waasac noqon kara inuu dembi galo umaba dhexayn de isagoo saa u islaamoo daacada baa misna nafti ka dhacday sidaas baa xaalkiisu ahaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab